bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wa mowlaana muxamed nebiy ilmiye wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna bimaa callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilma yanfacuna walaa tajcal fii ma callamtana wabalan calayna furuucun furuuc haadihi tani furuucun furuuc weeye ku tacalluqsan umuurihii aan kaba soo baxnay khaasatan anwaacdii noo dambeysay mowquufkii iyo marfuucii oo lafdi ahaan marka iyo jaanib ahaan markan eegno dee mowquuf baabay tahay inteeda badan markan dhinac kale ka eegnona dee waxaaba weeye xagga xukumka marfuuc bay kaba noqonaysaa lafdigiina waa mowquuf haddaba furuucdaas oo dhowr ah ayaa inoo iman doontaa kitaabkii kitaabkan asalka uu ahaayee muqadimada ibnu salaaxna furuucda wuxuu ku soo arooriyey nooca dambe ee maqduuca ee mursalka kaba dambeeye dabadi ayuu ku soo arooriyey ee imaamka ayaa halkan usoo rare oo usoo naqliyo waayo waa meel halkaa hore kaga habboon ama kaga ansabsan axaduhaa furuucda midkood qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa uu odhanayo kunaa waxaanu ahayn naquulu kuwa yidhaahaa aw nafcalu ama sameeye kadaa waxaa oo saxaabi asxaabtii rasuulka ka midi haddii uu yidhaaho sidaasaanu odhan jirnay ama aanu samayn jirnay in lam yudifu haddii aanu u tiirin oonu u idaafayn ilaa zamani nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waqtigiisa oo aanu odhan kunaa naquulu kada fii cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ama kunaa nafcalu kada fii cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam oo in sida rasuulka ilaahay cahdigiisii waqtigan qowlkooda ama ay waxaan odhan jireen ama ay samayn jireen aanu ugu idaafayn fahuwa kaasi saxaabiga qowlkiisanuu odhanayo kunaa naquulu aw kunaa nafcalu kada kol haddii aanay la socon idaafo rasuulka ilaahay waqtigii uu u idaafeeyaa mowquufun mowquuf weeye oo wax iyaga ku taagan oon dhaafsanayn buu noqonayaa wain adaafahu haddii uu u tiiriyo oo uu raaciyo dee cahdigii rasuulka ama xayaatadii rasuulka iyo wixii la midka aya taasun macnaheedu uu ahaa fasaxiixu qowlka saxiixa ah ee culimmada agtooda saxiixa ku ihi annahu qowlkaasi marfuucun xukum ahaan inuu marfuuc yahay wey bal waxaa jirta oo dee kutubta inoogu soo noqnoqotaa bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodna way ku sugan tahay inuu saxaabi asxaabtii rasuulka ka midi uu yidhaahaba sidaasaanu yeeli jirnay ama aanu samayn jirnay bal markaa taas baa halkan masalada xukum ahaan waxay noqonaysaa uu halkan inoogu sheegi matalan saxiixa bukhaari waxaa ku sugan jaabir bn cabdilaahi inuu yihi weliba bukhaarina way ku soo noqnoqotaa dee muslimna waa leeyahay kunaa idaa sacidnaa kabbarnaa wa idaa nasalnaa sabbaxnaa waxaanu ahayn markaanu safarka nahay markaan meel sare u baxno takbiir baanu la imanaynay markaan meel hooseyso u dhaadhaacnona sadooxiyo wax la midana tasbiix baanu la imanaynay taasoo ka cabira weliba idaafa lamay socon bal haddaba markay xaalada ama uu xadiidku iyo suu inoogu soo arooray taas ay noqoto ayaa halkan laba u kala qaaday mid waxa weeye inuu awsan imika aan xadiidka usoo naqlina saxiixa bukhaari inoogu sugan inuu usoo naqliyo saxaabigii oonu rasuulka ilaahay cahdigiisii u tiirin wuxuu markaa taas yidhi waa mowquuf bay noqonaysaa waanasa dee kollay culimmadii xadiidka qaybo ka mida qowlkoodu uu yahay saa khadiib iyo ibnu salaaxan sheekhu uu isagu dee kitaabkiisii ikhtisaarinaya iyo bal imaamkan kitaabka lihi sharaxa muslim bilowyadiisa wuxuu ku soo naqliyaa jumhuurtii muxadisiinta iyo kaba soo naqliya waa suu kaba cabiro jumhuur lmuxadisiin asxaabu alfiqhi waalusuul in xadiidkaas aan la dhaafinayn saxaabigaas iyo dee amtaashi ee mowquuf laguba magacaabayo taasi iyadu bal markaa waatay u badan yihiinee dee kutubta musalaxa aynu kuba aragno waa qowlkaas oo kale isaga naftiisa iyadoon la idaafayn oo uu saa yahay kollay ma aha in arrinku khilaaf aanu kuba sugnayn jumhuurha looba tiiriyo jumhuurtaasna muxadisiin intooda badan iyo fuqahadii iyo asxaab al-usuul haba ahaadeene laakiin waxaa jira culimmada dawaa'if kaba mid ah qole kala duu saxaabigu cibaarada uu isticmaaluu sidaa la yimaado inkastaba cahdigii rasuulka yaanu uba tiirininbe waxa weeye xadiidkani lafdi ahaan mowquufha ahaadee xagga xukumka marfuuc buu kaba noqonaya xaakim baa xagga muxadisiintii kaba mid ah ibnulkhadiib dee waxa weeyaan sheekha dee laba idhaahma wuxuu ku shuuroobayba laqabkiisan kale iyo nisbadiisa kunyadiisa iyo nisbadiisa fakhrudiin iraazi ee maxsuur leh iyo qolooyin kale usuuliyiintii ka mid weeye kolley imaam nawine sharaxa muhadab wuxuu kaba dhigaa taasi inay xoog leedahay waana qowlka ciraaqi markuu hadalka ibnu salaax soo naqliyo oo bal masalan uu soo qaadou yidhaaho weliba uu kaba cabiray inuu xoog leeyahay waana sida xaafid ibnu xajariyana uu iisho markan eegno saxiixayn ama bukhaari iyo muslim camalkooda kitaab ahaan axaadiista caynkaase waxay ku soo arooriyeen halkan dee uu axaadiistan taraajimta abwaabta iyo uu ama mucallaqaadka qayb badan oo ka mida iyo aahaarta iyo ku soo arooriyo kuma soo arooriyo axaadiista dee masalan kitaabka dhexdiisa iyo kuwooda musnadka masaaqeed bay soo arooriyaan oo tasarufkooda iyaguna sida muuqata weliba bukhaarina ha badsadee waxa weeye waa inay ku tegayaan inuu marfuuc yaho bal markaa khilaafka jaanibka kala jira ma khilaaf sahlan maaha waa khilaaf aimo dee waaweyn iyo bal marka la eego tasarufkooda iyo qowlkooda inay kaba dhigayaan taas taas isaga waa mid oo dee bal masalan hadalka ibnu salaax markuu soo naqliyo ciraaqe qultu qad jacala marfuucan ilxaakimu wاraaziyu ibn اlkhadiibi wahwa qawiyu buu kaba cabira wahwa alqawiyu oo wuxuu leeyahay waxaan ka dhigay dee waxaan leeyahay waa ciraaqi baale waa ziyaadaadkii uu kitaabka la dheeray alfiyadiisu marfuuc waxaa kaba dhigay xaakim waa saaxib اlmustadraj iyo raaziga ina khadiib ina khadiib waa dee fakhrudiin raazi waaye waana ka xoog gale buu yidhaha kolle xaafid iyana qowlkii weeye bal taasi iyada waa mid waa qowl khilaaf kuba sugan yahay ama iyada haddii ay dhacdo rasuulka ilaahay cahdigiisii loo tiiriyo kaasi waxa saxiixa buu leeyahay oo kaa kale khilaaf hadduu jiro xoogle qowlka saxiixa halkan waa inuu marfuuc yahay oo haddii kaa kaleba marfuuc qolooyinkaa noqday waa marfuuc baabuu agtooda ku yahay kuwii iyagu kaa hore lahaa marfuuc maana kan agtooda waa marfuuco xagga uu marfuuc haddaba kaba noqonaya arrinkii laba jaanib buu yeeshay jaanib ficilkoodii mowquuf baaba la odhanoo waa iyaga ficilkoodii laakiin jaanibka kale rasuulka ilaahay waqtigiisii waxyaalaha ay samaynayeen ama saxaabadu samaynaysay iyagoo dawaacidooduna ay dee mutawafir ku ahayd ama ay kuba badnayd rasuulka ilaahay umuuraha inaanay iskaba dhaqaaqina ay weydiiyaan cahdigu waqtiguu soo degayo uu ahaa oo qur-aanku soo degayo haddii wuxuu munkar yahayna loo diidi lahaaba ee jaanibka taqriirkii rasuulka iyo sugitaanka ilaahay subxaana watacaala hadduu cahdigii rasuulka uu ahaa iyadoo cahdi tashriic ay tahay umuuraha caynkaasay la imanayeen aan wax nahyi aanu kuba iman sii jaabirba u daliishaday casriga banaanidiisa taas baa keenaysa inuu marfuuc noqdo oo jaabir bnu cabdilaahiba xadiidka saxiixayn kuba sugan ayaa wuxuu yidhaahaaba dee isagoo casliga ka warramaya dee waa usluub ay malaa islahayn haweenadiiyaanay kuba uuraysanin habkay u isticmaali jireen waqtigoodii ayuu lahaa kunna nafcalu ama naczilu dee iyadoo waalqur'aanu yanzil iyadoo qur-aanku soo degayaan sidaa laba iman jirnay weliba lafdiga siyaado muslim leeyahay haddii uu waxani uu yahay wax manhiya dee qur-aankaa noo diidi lahaa waa habkii waatu u daliishaday sugitaankaa laguma sugay bal markaa xagga ibtilaaci oo taqriirkii soo geli iyo jaanibkaas baa keenaysa inuu marfuuc noqdo kunaa naquul aw nafcalu kada in lam yudif ilaa zamani الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam fahuwa mawquufu wain adaafahu faصaxiixa anhu marfuucu waqaala اlimaamu imaamkii wuxuu yidhi alismaaciiliyu nisbadaa lahaa waa awowgii yaabalmala dee magacani uu ahaa ma awowgiisa labaad iyo haba noqdo ma awowgiisa dhabta aba ayaa ismaaciil la odhanaye bal taas baa loo nisbeeyey kolle waana imaam aada u macruufa oo axmed ibnu ibraahim ibnu ismaaciil la ydhaa halkii horena mustakhrajaadkii aan soo marrayna mustakhraj buu ku leeyay saxiixa bukhaari uu kuba leeyahay oo in badanna aimadu wixii ziyaadiya ama waxuu leeyahay shuruuxda axaadiista bukhaari ay aada u soo naqliyaan waana nin qarnigii afraad raggiisii ahaa meel jurjaan la odhanayo oo adugu khuraasaan weliba meel way kaba baxsan waraa nahar ayuu dee magaaladaas buu ninkii imaamkeediiba ahaa mandiqadaasna kabiiru shaaficiyati fii hadihi almandiqa xaggana xaafid buu ku ahaayo xagga madhabta shaafici marka la eegana wuxuu kaba mid yahayba qolooyinkan la yidhaaho asxaab alwujuuh macnaa martabada sare gaadhsiisan mujtahid dee markaa madhabeed ahee weji muctabaro ama wujuuhdan dee ay soo naqliyaan ragga leh ee heerkaa gaadhsiisan buu kaba mid aha wujuuh buu ku leeyahay ama saaxibu wejin fi lmadhab imaamkaas baa wuxuu yihi mawquufun isagu kan dambana wuxuu ka dhigay mawquufe laakiin wasawaabu alawalu qowlka sawaabkii waa inuu marfuuc yahay wakadaa saas oo kale waxa ah oo xukmu rafci uu yeelanaya xadiiskiisa lagu soo wariyey qowluhu saxaabiga qowlkiisii uu odhanayey kunnaa waxaanu ahayn laa naraa kuwaanu arag ba'san wax dhiba bikadaa waxa caynkaasoo inuu wax dhiba iyo ba'si leeyahay umaanaan arki jirin fi xayaati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam aw walxaal huwa fiina ama kunaa la naraa ba'san bikada walxaal huwa rasuulku fiina dhexdayada uu joogo oo uu kuba sugan yahay aw bayna adhurina wa huwa bayna adhurina isagoo dhexdayada ku sugan waa isla miduun waxaa dhib umanaan arki jirin taasna kaa horun bay la mid tahay oo waxay leedahay xukmulmurafci oo dee waxaa daahir ee rasuulka ilaahay waxa inuu arkay maqlay ka warhayay waa taqriirkiisina sunnaha ama axaadiista qeyb ka mida weeyesan horeba usoo aragnay aw amase saxaabiga qowlkiisii odhanayey kaanuu yaquuluuna aw yafcaluuna dee kada taas fii xayaatihi sala allahu calayh wasalam aw laa yarawna umay arkayn ba'san bikada fii xayaatihi sala allahu calayh wasalam adigu alfaadaha haddii saxaabiga ay kaba soo fushuu xadiidka si ay noogu soo naqliyo fa kulluhu dhammaantii madkuurkaa dhammaantii marfuucun marfuuc weeye oo dee kutubtii masaaniidda ahayd ee axaadiista musnadka un laguma soo saarayeen axaadiista mawquufaad iyo maqduucaad iyo aan laguma soo saari jirinna nooca caynkaasa way ku soo saareen oo a'immadu ay kuba wariyeen balkaas umuurahaasi waxay leeyihiin xukma rafci wa min almarfuuci marfuuca waxaa ka mid ah qowlu lmugiirati bni shucbata mugiiratu bni shucba qowlkiisa kaba mida uu yidhi kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisu waxay ahaayeen yaqracuuna kuwa garaaca baabahu rasuulka ilaahay albaabkiisa biladaafiiri cidiyo ayay ku garaaci jireen adigu waa dee ijlaalan min rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam wa ta'aduban min waa xurmayn iyo weynayn iyo ta'adub ayay ula iman jireen marka ay doonayaan isti'daanba rasuulka ilaahay bay ka idan dalbayaan gurigii albaabkiisii ay yimaadaan adigu qarci yaroo khafiif ah oo cidiyahaasi ay ku garaaci jireen bal taas in arrinkaas isaguna ka mid weeye noocan aan hayno oo isagu marfuuc buu noqonaya bal suurooyinku halkaasa waaba kaga sii awleysan yahay oo kaga sii ahamsan yahay ode haddaan dhinac ficilkoodii eegno waa ficilkoodii saxaabada oo jaanibkaasi waa mawquuf laakiin xaggan kale tani waabay ka dhowday kuwii hore waa gurigii rasuulka isagaanay doonayeen inay u yimaadaan arrinkana waxay ula yimaadeenba isti'daan iyo idandala bay tan ula yimaadeen oo dee taas balsi haddaba in dee garacan khafiifkiina waa ta arrinka aan soo sheegnay marka maxaa meesha taalla ee rasuulka ilaahay ibdilaacii ka warhayntii rasuulka ilaahayna kol haddaanu ku inkirin oonu ku diidin dee waxay noqonaysaa un shaygaa sunnihiisii kaba mida ama taqriirkiisii bal taasi ka mid weeye kolley xadiidka naain khadiib oo kale jaamiciisa aljaamic liakhlaaq iraawi wa adaab saamic kitaabkaas iyo xaakim kitaabkiisa macrifatu culuumi alxadiid asaxa oo mugiiratu bnu shucba ahaan ayaa lagaba wariyey laakiin bukhaarina kitaabkiisan aladab almufrad ee goonida iyo taariikhdiisaba xadiidka waa ku wariyaa sanadkuna markaynu soo wada geyno waa sanad xoog la xadiidka saa daraaddeed baabidee qolay inuu saxiix yeelin ama ay u taxsiiniyaan isagu wuxuu kaba wariyaa dariiqa anas marka anasna waa laga wariyey mugiiratu bnu shucbahan inoo yeelana waa lagaba wariyey bal haddaba markaas arrinkana xaakim baa wuxuu ku tegey tani oo kale inay mawquuf tahay laakiin waxaa dee ibnu salaax yaba halkan kalaam lahaayo xataa kalaamkiisu maxmalkan uga xambaaro inuu ujeedo mowqifnimada laftiga markaan eegna iyo ficilkooda inaanu ujeedin xagga marfuucba maaha inaanu ujeedin buu ugu xambaaro ugu awilay balkana waa qeybtaa hore u kaba mid yahay bal waaba kasii mudan yahay oo haddii kuwa hore loo sugo in de rasuulkii ilaahay dee aan ku xambaarna uu ka warhayo taas daraaddeed taqriirkiisii uu marfuuc kuba noqdo tan gurigiisa laguma samaynayo isagoo loo yimi ayaaba kaga mudan idiraaci rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa balkanna marfuucii buu kaba mid yahay marfuucnimadana waa xagga xukumka ee lafdigu markaynu eegno dee mawquuf weeyaane markaasi waa farcii hore ahaanii farcii labaad qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisii odhanayay umirna bikada waxaasaa nala faray sade xadiidkii saxiixayn umu cadiya ay tidhi umirna an nukhrija fi lciidayni alcawaatiqa wadawaati alkhuduur waxaa nala faray markay labada ciidood dumarka amay hama hablaha dee gashaan timaha ee inta badan mukhadaraadka a guryaha uun fadhihi jireen soo bixi jireen kuwa caynkaasna inaan soo saarna say ciiddii uga qayb galaan iyo dacwada muslimiinta iyo waxa weeyaan adugu bal kuwa dawaatulkhuduur xataa kuwii xaydka lahaa ee inay tagaan laakiin halkii musalla ahayd ee lagu tukanayo inay ka dheeraadaan ee dadkii gooni uga joogsadaan iyagoo muslimiinta dacwadooda ka qayb gelaya cibaarada ay ka cabirta umirna waaba taas oo kale haddaba saxaabi hadduu yidhahdo sidaasaa nala faray aw nuhiina can kada ama waxaasaa la naga nahiyey iyadna saxiixan waxa kuba sugan umu cadiyo qowlkeedun isagoo ah nuhiina can itibaaci ljanaa'izi walam yuczam calayna haddaan dumarka nahay meydka ama janaa'ista inaan raacno oo dee halkii lagu aasaya aan u raacno waa naloo diiday laakiin dee aadna looguma adkayn nahyigaasa waxyaalaha kale maniyaadkaa dheeraantooda iyo inaan ka dheeraanno dee waxaway naloogu adkeeyey bal taas oo kale may odhan rasuulkii ilaahay baana amray may odhan rasuulkii ilaahay baa naga nahiyey laakiin waa saxaabi dee cidda bal maalan taasoo kale hadduu saxaabi yidhaa aw min asunati kada amase sunnuhu waxaasi kaga mid yahay saxaabi uu qowlkiisa ah aw umira bilaalun bilaal baa waxaa la faray an yashfaca alaadaana waa laftii saxiixa kuba sugan umira bilaalun an yashfaca alaadaana wayutira aliqaama inuu aadaanka alfaadihiisa uu lamaaneeyo oo dee waatan allahu akbar allahu akbar iyo haddana allahu akbar allahu akbar iyo labalabada ay yihiin iqaamadana dee laftigaa qad qaamatu salaat iyo takbiirtaa hore uun mooye uu ka dhigo mid mid taas oo kale waa la faray unba xadiidkii kuba sugnayd iyo wamaa ashbaha umuuraha wixii u eega shabahaya kulluhu dhammaantiiba marfuucun marfuuc weeye cala asaxiixi aladii qaalahu ljumhuuru qowlka saxiixay jumhuur alculamaa yidhaaheen oo maxaa farcan labaadna yahay bal cibaaraadkan ah umirnaa bikada ama nuhiinaa can kada ama min asunnati kada ama haddii shaksi lagaba dhigo dee iminka ciddan la farayo umira bilaal ama nuhiya fulaanun cibaaradu ay saa noqotaba umuurahaas oo dhan kol hadduu saxaabi ka soo fulay adeeg maaha cid kale waa saxaabi kol hadduu la yimi oo cidda isticmaalaysa ay saxaabi tahay iyadna sidaa jamaahiirulculamaa ay ku tegeen waa marfuuc oo xadiidkii rasuulkii ilaahay saraax ahaan loogu idaafeeyey ayuunbuu la xukum noqonayaa waa xukumkuu kula mid yahay dee lafdigii farqigani ha uba dhexeeye arrinka taa keenayna waxa weeye saxaabigu markuu leeyahy waxaasaa nala faray ama waxaasaa naloo diiday umuurtiina umuur sharciya ay tahay dee cid kale amarkii iyo nahyigii kama hadlayee rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ee amarkiisa in la furiya ay waajib ahayd nahyigiisa dee ina sharci buu inoo soo gaadhsiinayaa iyadna in la raaco oo laga dheeraadaa wuxuu dadka nahiyey dee ay waajib noqonaysay ayuunbuu ka hadlayaa kaasuu ku dhacaya ee ma aha nin madaxa amarkii amarba maalan dee qur-aankaoo kale a laydhaah way kala soo baxeen oo kaleo kaa dee qur-aankii dadkii way wada garanayaano shay mashhuuruu noqonaya ijmaac iyo waxaasna wuxuu soo naqlinaya iyo ma aha oo taas adigu bal waa rasuulkii ilaahay amarkii bay noqon ciddii halkan nahyigii haddii sunno la yidhaahana ee ciddii sunnihiisu ay ahayd ta la raacayo ee ay tahay in la raaco ayuun baaba min asunnati kada ay ku dhacaysaa kol haddii saxaabi arrintaa leeyahay sunno bal maalan shaksi kale sida sunnat alcumarayn oo la yidhaaho oo kale ama sunnat alkhulafaa raashidiin walow dee taas ama in la yidhaaho dee waa sunn ama in laba yidhaaho sunnahaasi waa sunnatu beledin mucayan ba ama beled dariiqadii iyo caadadii iyo taa iyaga ujeeddadoodu may ahayn shareecadii inay caddeeyaan bay ahayd rasuulka ilaahay sunnihiisii ay ahayd dee in la raaco inay caddeeyaan bay ahaydoo markaa wax kale maa waxaa lagu xambaaraya un arrinkaas iyo dee wixii iyaguba ay u jeedeen oo ujeeddadoodu ahaydna taaba weeye waxaana saxiixa bukhaari oo kale kuba sugan iyaduna iyadoo xajaaj ibnu yuusuf markii uu cabdillaahi ibnu zubayr ka qaalib noqday ee uu dilay toddobaatannada adigo ama dee waxa weya sideetanada dhexdoodii hijrada saddex soddobaatanka hijrada akhirkeedii xajkaas ayaa waxa weeye uu ogay ama xajkii kuba xigay baan eegni waayo xajkaa maalintaas xisaarkaa jirayoo dee malaa ciddii dabadda joogtay may guda looma bixine waxa weeye sanadaa la dilaye ayaa waxa uu soo faray cabdimalik ibn marwan markay noqotay xajkiiyo umuurihii inuu la socdo oo dee kaga dambeeyo cabdullaahi ibni cumar oo halkaa joogo isba dee waqtiyada waa sanadii noloshiisa uguba dambeysay iyadoo uu carafa ay isugu yimaadeen buu ibnu cumar waqti hore intuu u yimi ayuu ka dalbay inuu hore u soo baxo intuu hore u maydhay buu soo baxay saalim ibnu cabdilaahi ibnu cumarna uu la socdo markaasaa saalim yidhi waqtigaa isagoo aabihiina uu meeshii joogo in kunta turiidu sunnata fahajir bisalaa haddaad sunnihii doonayso salaada dedejiyo ujeeddadu salaadan carafa aad ku tukanayso hore u tuko ah labadii dee afartii ragcadood ee labada salaadood hore isu raaci si wuquufkii waqti dheerna u helo ee wuquufkiina hore loo gudagalo cabdillahi bni cumar buu xaggiisa eego cabdillaahina dee madaxuu lulo wuu rumeeyey bal waa halkan uga waday ibnu shihaab baa dee tasaalim ku yidhi afacalahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ay saas miyuu sameeyey markaasaa wuxuu yidhi wahal yacnuuna bidaalika ilaa sunnata kol hadday sunnaha yidhaahaan oo sunno yidhaahaan ma sunnihii rasuulka mooye wax kale u jeedaan macnaha ha rasuulka ilaahay baa sameeyo taa laba yimi oo macnaha de haddii ay sunno kaba cabiraan waxay u jeedaan waa sunnihii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal markaa dee umirnayo nuhiinana waa taasoo kaleo ciddii amar sharciya lahayd ama nahyi sharciyay u jeedaan saa daraaddeed umuurahana waxa ay yihiin saxaabi markuu kaba soo fulo bal taabici hadduu mina sunnatiya ka soo fulaan way noo dambaysaaye waxay noqonayaan iyaguna xagga xukumka marfuucoo axaadiistii marfuuc ahayd unbay noolal xukum tahay yaa wuxu uhi waqiila laysa bimarfuucin qolooyin baasan qowlkoodu ahaa oo yidhi iyagu marfuuc ma aha kolley xagga eegeenna mirra iyo nuhina ixtimaal baa ku sugan bay leeyihin oo ixtimaalkaasi wuxuu noqon karaaba inay dee matalan ama axad umaradoodii iyo ciddii amiirka u noqotay kaba mida inay ulaba jeedaan sunnihiina sunnihii beledkiiya waxyaale laakiin waa ixtimaal baciid ah oo de waa taa umuuraha kalena aan soo sheegnay waa qowl kolley baciidahe qowlka sawaabkii ama dee raajixiyo dee jamaahiirta kuba tegeen waa inuu marfuuc yahay dee bal dee umuuro kalena waan haynaa saxiixin baa waxa kuba sugan iyaduna xadiiski bal ninku hadduu haweeney guursadaba isagoo haweeney hore sii qabay uu guursado waa hadal uu lahaa bal matalan anas warinayo abuqilaabo kaba warinayay min asunati idaa tazawaja albikr cala sayiba qaama cindaha sabcan macnaa sunnaha waxaa kaba mid ah hadduu ninku uu guursado dee inan uu guursado isagoo dee haweeney horeba sii qabe oo taa sayib korkeed intaa dee ay bal meeshii arooskiiya uu dhammaanayo toddoba cisho ayuu leeyahay qasmadii waajibka ku ahayduu dee haweeney kastaba habeenkeeda siiyo bal toddoba cishaa la siiyey intaa iskuba cusub yihiin oo kale cibaarada waxay kuba timi waana bukhaari iyo muslim iyo min asunnati xadiidka anas ibni maalik baa sidaa kuba wariyey nin taabiciyo shahiir oo abuqilaabo la odhanayo caalim ahaana waa kaba wariyey markaasaa wuxuu ka cabiray ninka abuqilaabo taabiciga low shi'tu laqultu ina anasan rafacahu ila nabiyi sala allahu calay wasalam haddaan doono waxaan odhan lahaaba anas rasuulka ilaahay buu u kor yeelay ee laakiin malaatan wuxuu u ilaaliyey waa cibaaradii uu ka maqlu ilaalinaya dee tan bay la macno tahay buu leeyahay bal haddaba in umuurahaasi waa marfuuc weeye qolooyin kale marfuuc maahna qowlkoodu dee waa qowlka iskolley baciidkaba walaa farqa farqina kuma sugna xagga in loo xukumayo xukma rafci la siinayo ama marfuuc lagaba yeelayo bayna qowlihi ninkan saxaabiga ah ee cibaaradan isticmaalay qowlkiisa umuurahan odhanayo saxaabigu fii xayaati rasuulillaahi sala allahu calay wasalam waqtigii rasuulka oo isagoo rasuulka ilaahay joogo inuu yidhaaho umirnaa bikada ama nuhina can kada ama min asunnati can kada inuu taa yidhaaho rasuulka ilaahay waqtigiisii aw bacdahu dabadii biacsur ama dee zaman dambeba uu isagu yidhaaho umirnaa bikada zaman dambe oo amirra ay yeesheenoo dee ay rag kale u madaxi meeshii uu soo baxay oo iyaguba dee awaamirtii siyaasiga ahayd fuliyey iyo awaamirtoodii kale markaa oo cahdi dambe uu joogo cid kale ay amiir u tahay inuu yidhaaho umirnaa bikada iyo inuu yidhaaho waqtigii rasuulku farqi uma dhexeeyo kol hadduu saxaabi arrintuna arrin sharciya ay tahay uu cibaaradaasna ka cabiro waxay noqonaysaa uun axaadiis marfuuca oo ayuunbuu noqonayaa bal matalan noocan labaadna ama faracii labaadna qaybtii hore inoola midiyo waa waxyaalaha loo xukumayo xukm rafci la siinayo athaalisu kii saddexaad idaa qiila fi lxadiisi haddii xadiiska fiigiisii ama xadiiskii marka la soo gaadho ama dhexdii laba yidhaaho cinda dikri saxaabiyi saxaabiga sheegitaankiisa agti oo ujeeddadu markii xadiidka sanadkiisii baa la tiriyey markii la soo gaadhay saxaabigae saxaabigii la sheegay bal mithaal ahaan laba yidhi can anasna oo kale bal matalan halkaa la joogo saxaabigiina la sheegay ayaa waxaa la yidhi yarfacuhu aw yanmiihi aw yablugu bihi aw riwaayatan oo halkii laga odhan lahaa marka saxaabigii la magacaabo qaala qaala rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam ama cani nabiyi sala allahu caleyh wasalam ama siiqooyinkii kale dee xadiidka saxaabadu ay rasuulka ilaahay inooga soo naqlinayeene rasuulka ilah la sheegi lahaa ayuunbaa waxaa la cibaaradan baa timi yarfacuhu keliya xadiiskii unbaaba la sheegay matnigii ama waxaa timiba yanmiihi matnigii xadiiskana waa la sheegay rasuulka ilahayna dikrigii maka halkan lama odhan ama waxaa la yidhi saxaabigii markii la sheegay dabadeed yabluqu bihi waa gaadhsiinaya macnaha rasuulka ilahi buu gaadhsiinaya taa horena yarfacuhu uu kor yeelayo weeye yanmihna yarfacuhum bay la mid tao uu nisbaynayo oo uu kor yeelayo weeyaane amase riwaayatan oo waayo riwiya hada alxadiida riwaayatan waa warin oo xadiiskan warinayo cibaaradaasaba dhacday ama haddii yarfacu aanay ahaynay maadiba tahay rafca alxadiida intaasunbaaba markii saxaabigii la sheegay la yidhi umuuraha caynkaasa mithaal buu inoo sheegayaa wadalika ka xadiidi alacraji can abi hurayrata riwaayatan tuqaatiluuna qowman sigaara alacyuni waaba xadiidka abi hurayra mee acraj ninkaa la odhanayo waa nin taabiciyo caalim ahaayo cabduraxmaan ibnu hurmuz la yidhaaho markaa acrajna dee waa taasoo waa laqabkiisii xadiidkana abu hurayru kaba wariya waana rijaalu saxiixayn cabdiraxmaan ama rijaalu lkutubi sita ayuu kaba mid yahay can abi hurayrata haddaba halku ka odhan lahaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam ama dee qaala samictu nabiya iyo wixii la midka ahaa ayuunbaa maxaa dhacday cibaaradan riwaayatan wax kalamay raacin tuqaatiluuna waxaad la dagaalami doontaan qowman sigaara lacyuni dad indha yaryar xadiiskuna dee kollay takmilaya tatimuu lahaa bal taasoo kaleba weeye yarfacuhuna kollay axaadiista qaar bay kuba timi waxaaba kaba mida xadiiskii maadi ahaan ay guba timi xadiiskii ashifaau fii halaaatin sharbati casarin wa shardati mixtamin wa kayati naar ee ibnu cabaas rafca alxadiida baa raacday oo kale yadmayna xadiida sahl ibnu sacd warinayay oo xaggan bal matalan gacmaha dee wadcigooda ah marka salaada la galo iyo sidaa labada gacmood dee laysu duldhigayo taasoo kale ayaa waxaa dhacday inuu abu xaasim oo sahal ka warinayo yidhi laa aclamu ilaa anahu yanmi daalika ma ogi inuu taas nisbaynayo u rasuulka ilah u isnaadinayo mooye bal adigu alfaadaha caynkaasa ee matalan axaadiista dhaca oo saxiixayn iyo keyrkoodba ku sugan riwaayatan iyo yarwiihi iyo yabluqu bihi iyo yanmihi iyo yarfacu umuurahaasi fa kullu hada kaa dhammaantii iyo washibhu waxa u eegoo dhammee shabahaya marfuucun cinda ahli lcilmi ahlucilmiga agtooda marfuuc buu ku yahay oo dee yarfacuhuna xadiidkii uu kor yeelay weeyo rasuulka ilaahi buu kor yeelay inkasta yaan rasuulkii halkan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh lagu soo magacaabin yadmihina waa nisbaynaya gaadhsiinaya weeyo nama alxadiida yadmihi macnaa waa wariyey unbay ka dhigan tahay yabluqu bihina wuu gaadhsiinaya riwaayatana waa yarwiihi riwaayatan dee waa can nabiyi sala allahu calay wasalam umuurahaas oo dhammina waa xadiisyada ay kuba timi waa axaadiis musnada waa axaadiis marfuuca ee maha mowquf weeye taasi iyada waa mid waidaa qiila haddii la yidhaaho cinda taabiciyi taabiciga agtiis oo ujeeddadu xadiiskiibaa sanadkiisii la sheegay markii la sheegay marka taabiciga la joogo taabiciga waa la magacaabay saxaabigii lama hadal qaadin ayuunbaaba laga cabiray yarfacuhu oo taabicigii baaba la yidhi waaba xadiidkaa hore hadday dhacdo xadiidka acraj marka sanadkii lasoo wadaya baaba la acraj la soo gaadhay abu hureyre iyadoon la sheegin ayuun baaba la yidhi yarfacuhu saa haddii la yidhaaho fa marfuucun mursalun waa xadiidku waa marfuuc laakiin saxaabigii baa maqan nin taabiciya kor yeelaya mursalka inoo soo socday aynu tacriifkiisa iyo xukunkiisaba insha allahu tacaala casharka kan ku xiga haddaan kan wax ka gaadhnana aan qayb ka arki doono insha allah ayuu noqonaya oo adigu macnaha waxa weeyaanuun haddii umuurahan aynu soo marrayba siday makaalkan yarfacu iyo wixii la midka ahaa taabiciga markii la sheegay uun la yidhaaho dee xadiidkii kol haddii cibaaradan rafciga tilmaamaysay yarfacu iyo yadmihi ama yabluqu bihi iyo ay taalo horta waa xadiid marfuuca laakiin sanadkii ma dhamma nin taabiciyaa kor yeelayo mursal buu noqon mursalkuna xukumkiisu waa inoo dambeeya iyo tacriifkiisu bal haddii umuurahaas ay kala soo bufurto walow dee iyaga umirnaa iyo nuhiinaada ixtimaalku aad u sii xoogaysanayo oo barhkood aanay rafci ka dhigin ama mina sunnati kada taabici hadduu yidhaaho barhkood aanay rafci ka dhigin oo ay leeyihiin waxaaba dhici karta sunnihii beledkooda inay tahay oo ixtimaalkaa kii hore ka xoog badan bal umuuraha caynkaasi haddii taabici kasoo uu ka soo fulo iyagana marfuuc baa laga dhigi laakiin muxuu noqonayaa marfuuc mursalaan wa amaa qowlu man shaksi qowlkii qaala yidhi oo cidii tidhi waa xaakim baa hadalka lahaa tafsiiru saxaabiyi saxaabiga tafsiirkiisu marfuucun marfuuc weeye fadaaka kaasi waa qowlkaas ama markaas tafsiirka saxaabiga ee waayad qur'aana fasire ama lafdi qur'aana fasire marfuuc lagaba dhigaya fii tafsiirin tafsiir buu ahaaday yatacallaqu ku tacalluqaya bisababi nusuuli aayatin aayad nusuulkeed sababtii ku tacalluqi aw naxwihi amase wixii dee taa shabahayey ee nusuulkaa shabahayee ay tahay inaanu ruuxani ogaan karin ijtihaad ku ogaan karin oo rasuulka ilaahayna xaggiisa uu ka qaato tawqiif ay tiyo cilmi cid kale ay u sheegtay inuu kusoo dee ku fasiro waxaan ku sheega mooyaane ra'yi iyo ijtihaad baan madqal ku lahayn oon lagu ogaan karin waxaa laga dhigayaa marfuuc weeye wakayruhu wixii aan kaa ahayn ee tafsiira saxaabiyiina oo madkuurkaa kayrkiina mowquufun mowquuf weeye bal umuurihii dee ayaynu ku soo jirnay waxaana jirta kollay arrin kale oo aan ku yar dee sheegi doono oo tan raacin doonaana way jiraane marka halkan wuxuu ka hadli doonaa ama uu kaga hadlayaa tafsiirka saxaabiga marka xaakim baa kollay laba kitaab buu masalada kaga wada hadlay mid waa kitaabkiisa mustalaxa ee macrifatu culuumi alxadiid taas midna waa kitaabkiisa weynaynu hore dikrigiisa u soo marnay almustadrak la yidhaaho cala asaxiixayn labadaba masalada waa soo qaaday kollay labadana si usoo dhigtay way kala khaasanaayeen oo waxa weeyaan mustadragana dee halkan caamkeenu hayno ayuu dhigtay laakiin taa hore waxa weeye culuumulxadiidi waa khaas yeelay oo bal markaa takhsiiskaas baanay ictimaadsadeen barhkoodna ay halkan kiisan kale kuwa busheene laakiin isagii baaba takhsiisiyey marka waxa ay tahay imaka halkan oo isagaa wuxuu ku yidhaha mustadrag ha ogaada ninka xadiidka dalbaya saxaabiga tafsiirkiisii waxyiga u joogay iyo tansiilkoode waa nin saxaabiyo waqtigii waxyigu soo degaya waa kaa joogayba bukhaariyo muslim agtooda xadiid musnad ay ku yihin taasoo waa caam oo tafsiirka soo saxaabi ayaa hadalkani hu noqonaya caam yeelaya laakiin kitaabkiisa macrifatu culuumi alxadiid waana kitaab mustalaxoo madbacaysan isagu taa oo hadalkan dambe culimmada kaleba ku tegeen baa isagaba agtiisa ahaydoo wuxuu ku khaas yeelaysan imaka aan hayno oo ah tafsiirkii ku tacalluqsanaa sabab nusuul ku tacalluqsanaa buu kaa kale ku khaas yeelay ee tafsiir dhammaantii ma caam yeelin kolley waxaa takhsiiska keenayana ee tafsiirku kol sabab nusuul buu ku tacabsanaya arrin dhacday oo jirtay oo markaa xaadisa dhacdaya ayaa aayaad ay ku soo degayaan dee waa wixii waxaa dadku ay sameeyeen ama arrintaa ahayd bay aayaadkani ay tasiixii ama jawaabtii uga soo degeenoo markaa waa shay rasuulkii ilaahayna waqtigiisii dhaco taasi hadduu jaanibkaa kaba waramo waa dee waa mid waana tan xukum rafci ay siiyeen kolbaa tafsiirku noqonaya dee luqo uu fasirayo taasna dee iyagii ahla luqay ahaayeen luqadiina way garanayeen wixii uu luqada ka yaqaanay buu ku fasiray dee taasoo kale way ka duwantahay tan oo kale kolbaa dhici karta aayaddani xukum intay kulansatay ee qawaaciddii shareicadu ogaa axkaamtii shareicadu ogaa inuu kuba fasiro taasna waa wax dee ijtihaad iyo faham kale kuba xidhan oon iyadana aan marfuuc laguba tirinayn bal horta tafsiirkiibaa tacadudaya marka muxuu imika halkan inoogu sugan saxaabiga tafsiirkiisu hadduu sabab nusuul ku tacalluqsan yahay sabab nusuulkiina eg waa arrintaa aynu soo maraynay saxaabadu sidaasaanu la iman jirna yidhaaheen oo kale gees iskaga xidhnaanayaanoo dee waxaa la samaynaya dadka ama ay sameeyeen ama kaba dhacayay ayaa qur-aankiina ama be masalan taqriirkii ha noqdo ama dee waxa weyaan iyagii oo wixii lagaba joojinaya ha noqdo su-aashoodii oo lagaba jawaabay ha noqde uu kuba yimo waa wax markaa cahdigii rasuulka jiray haddaba hadduu sababu nusuul aayad matalan sababu nusuulkeed saxaabi uu yidhaaho waxaye waxaye waxaasaa dhaco markaasi aayaddaasi soo degtay arrinkaasi waa marfuuc waa wax cahdigii rasuulka jiray waa waxa uu ka warhayey ee aayadduba ay soo degtay laakiin arrinku hadduu noqdo iyadana tafsiirba ay tahay waxana aanay ijtihaad iyo ra'yi madkhalba ku lahayn oo aan lagu ogaan karin iyadna waxaa laga dhigayaa marfuuc laakiin wixii aantaa ahayn waxaa laga dhigayaa mowquuf buu noqonayaa xafn xajar baana daabit fiican buu ku leeyahay jaanibka kitaabkiisan nukadka la yidhaaho amase ma aha dee nukadkan tasmiyadan cusube ama kitaabkan yaree sharaxiisa nukhba dee tacliiqan yaree uu xalabi leeyahay ee uu nukadka ku magacaabay nukadkan xaafidee hadaladiisa weliba aada u heerka sareeya aad u qayimka looga soo naqliyaa kitaabka maaha ee waa muqadimada ibnu saraax horaan usoo sheegay ayuu ku leeyahay kitaab labada kitaab ee wada muqadimada iyo taqyiidka sheekhiisaba uu meelo kuba qabto ama idaafayn uu wuxuu idaafaynayo ha noqoto ictiraad awqaada qaarkeed ha noqoto taqyiid ha noqoto adigu waa dee nooca kutubta nukadku ay kuba yimaadaan sidan horeba usoo sheegay kitaabkuma dhammo dee hore u dham u joogsadaa labayo labaatan nooca labayo labaatanaad ama kob iyo labaatanaad buu ku joogsanayaa taas baa wuxuu idhaahaa ninkan saxaabigu wuxuu fasiraya daabitkeedu waxa weeye daabitka waxaa saxaabigu hadduu waxani aanu ijtihaad ina majaal kuba lahayn carab lisaankeed iyo luqadeedu wax laga soo naqliyeyna aanu ahayn xukunkiisu wuxuu noqonayaa rafci ayuu noqon marfuuc buu noqon haddii kale oo ijtihaad wax ku iman karoo lagu ogaan karo yahay ama carab lisaankeed iyo luqadeed wax laga soo naqliyo yahay marfuuc ma noqonayo marka umuurihii aan majaal ijtihaad ku lahayn muxuu kaba dhigay saxaabigiibaa wuxuu kaba waramayaa umuur horoo tagtay xataa haddaanu tafsiirba ahayn uu xadiis caadi uu sheegay uu noqdo ama wuxuu xaggiisa kaba sheegay laakiin noocyada noqotana xukumka waxay siiyaan xukum rafci bay siiyaane waa halkan lahaana dee dib aan u yar shaariyan hadduu kaba waramayo umuurihii tegay ee sida khalqiga abuurkiisuu kuba bilaabmay ahaa ambiyada qisooyinkoodii waayo wax ijtihaad ku yimaada maaha waa wax aqoon ama tawqiif iyo cid kaloo laga qaato xaggood uun lagu ogaan karo ama umuuraha soo socda sadee malaaximta iyo fitanta iyo waxyaalaha dhici doona bacsiga dee markay noqoto bacsi guud qur-aanka iyo iimaankeennii baaba kuba sugan in laysa soo saari doono ee waa sifaad gaara iyo waxyaalaha makhsuusa oo bacsigii ku tacalluqsan uu kaba warramay jannadii iyo naartii iyadna waxyaalo khaasa oo gaaro iyaga kuba tacalluqsan uu kaba warramoon dee akhbaartii aynu nusuusta kale ku haynay aan ahayn warramitaanka uu ka warramo shay camaloo sawaab makhsuusa leh hadduu yidhaha camalka ruuxa caynkaasa la yimaada ajriga caynkaasu ka helaya hadduu leeyahay waxani waa daaca iyo ajri buu ka helaya dee wixii daaca ajri inuu leeyahay waan garanaynaa laakiin sawaab mucayan oo khaasu uba sheegay ama shay macsiya ayuu ciqaab makhsuusa uba sheegay oo gaar ah waxyaalahaas oo dhan wax ijtihaad ku yimaada oo lagu ogaada ma aha saa daraaddeed waxaa loo xukumayaa rafci baa loo xukumaya laakiin arrin bay kaba soo reebaan ama isaguba kaba soo reebayo waxa weeye saxaabigaas saa kuba fasiray wuxuu kuba fasirayba umuuraha aan soo marro waxyaalahasaa tafsiirkiisu ahaa dee hadduu si kale u sheegana waa la xukumuun oonay tafsiirba kuba tacalluqsanayn laakiin ninkii waxaa lagu yaqaanaa waa nin dee israa'iiliyaadkii macrifo iyo aqoon uba lahaa sida dee qorooyinkii muslimi saxaabada ka mid ahaa ee culimmadii reer bani israa'iil sida cabdillahi ibnu salaam oo kale ee kutubtoodii yaqaanay waxaa la mid a cabdillahi ibnu camr ibn alcaas saxaabigaas jaliilka ee qolooyinka axaadiistooda ay badantahay inay nooguba jira maalintii dagaalkii yarmuka dhacay ayaa wuxuu helay suxuf ama kutub kuwa iyagu kutubta israa'iiliyaadkii kaba mid ahaa ayuu helay markaasaa waa adigu idilaac buu u yeeshay waxbuu dadka ugaba sheegi jiray awqaadda qaarkeed baa waxaa dhacaysa intuu waxyaalaha iyada kuma sugan ee dee qeybba lagu tirinaya kaba warramo ayay dadka asxaabtiisa qaar odhan jireen suxuftaadii ha nooga warramine rasuulka ilaahi axaadiistiisii nooga warram waa suxuftiisii marka isagoo kale iyaduna wixii umuuraha caynkaasa uu kaba warramo xukmu rafci lama siinayo waayo dee waxaa meeshii jira ixtimaal weyn oo ah inuu xaggan kale ka helay ama waxyaalaha kaba qaatay marka wixii aan ahayn ee saxaabigii aan lagu aqoon israa'iiliyaad iyo macrifadeed iyo waxweydiintood aan laguba aqoon umuurtaas aan lagu aqoon ee umuuraha aan ijtihaad ku iman karin kaba warama ama qur'aankii ku fasira waxa la siinaya xukmu rafci baa la siinaya bal taasba weeye halkanain waxaa kaloo iyaduna aanu sheekhu halkan aanu dhiganba oo kollay kutubtii u asalkahayd kuba sugnayd cibaaro ah oo kutubtaba dhacdo oo saxiixaydna kuba sugan iyo keyrkoodbu ah iyadoo xadiidkii marka saxaabigii lasoo gaadho khaasatan dee si khaasaba ha kaba dhigeen basro asaaniidda reer basraba ha kaba dhigeen iyo markaa maxamed ibnu sirin abi hureyre wax kaba warinaya sida ciraaqa alfiyadiisa kuba sugan in la celceliyo lafdiga qaalo la celceliyo oo bal matalan waxaa la imanayaa qaalo ayaa lagu kaaftoomaya faacilkeedii lama sheegayo waaba siaa xadiidkee ibnu siriin abu hureyre kaba warinayo o ahaa qaala qaala aslamu wakhifaaru wa shay-un min musaynata kollayna waa idiin taalaaba xadiidkii imaka markii saxaabigii lasoo gaadhay unbaa qaalo yidhi lama raacin qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam faacilkii qaaladaa lama sheegin matnigii xadiidkuna waa yimi taasoo kale waxay kaba dhigaan inuu dee walow ay kaba dhigaan silaax reer basre khaas ku ah ama axaadiista maxamed ibnu siriin abu hureyre kaba warinaya adigu kuba timaada ay kaba dhigaan waxa ay tahay iyadna xukmu rafci bay leedahay xukmu rafci bay leedahay oo qaala dee waxa weeyaan haddii ay sidaas faacilkeedii aan la sheegin matnigii xadiidkana la sheego khaasatan asaaniidda caynkaasoo waxaabay dee horta barhkood ku khaas yeelan sidaan soo sheegnay ibnu siriin waxaa horeka warinaya saa kuba yimaadee adigu waxaa laga dhigayaa marfuuc baa laga dhigaya bal waxaa jirta alfiyada suyuudi oo kale oo dee isaga umuurahana yar bastiya walow dee uu alfiyada ciraaqiti kaga duwan tahay kitaab dhan buu nadminayey waxyaalaha hadduu kaba tegeyna maca amhiladii baa kuba sugnayd laakiin kitaabkani alfiyada suyuudi dee amhiladii ma laha aqwaashiina inta uu demjin karo ayuu demjiyaa hadduu doono aqwaashan kitaabka alfiyada ciraaqi dhexdeeda dee ciddii lahayd loo tirinayana isaga haddii doo inta badan kumaba sugno taas baa keenta anwaac aanu alfiyada ciraaqi ku sugnayno isaga inay timaado meel lix bayd ku ahayd alfiyada ciraaqi inuu laba bayd noqdo taas baa keentee ayaa waxaa kaba mid ah abyaadiisa markuu masaladan kaba hadlayay oo kale waxa weeye wa qaala laa min qaa'ilin madkuurin amaa waqad casal haadiya fi lmashhuuri waa wax kale ayuu kaba hadlayay oo kale umuurahaan yar tilmaamay oo ah haddii qaa'ila laa min qaa'ilin madkuurin laakiin waxaa dhacay shuraaxda kole waxaana laga yaabaa xataa saa kaaba lay sheegay dee in axad adalaba oo yidhi waan haystaa aniga ashridadii layga duubo dee taasna mar hore ahayd labayo toban sanadood hortood ama toban sanadood hortood alfiyada suudi markaan duubay baryahan dambe maan duubin imaka alfiyada ciraaqin baa dambaysay waxaa jirtay beydkan shuraaxdii ama shuruuxdiisii ha ugu horeeyo tirmisi oo kale waxaa kaloo kitaabka sharxay waa shuruuxdii qarnigan ugu dambeeyey afariyo tobnaad un dhexdooda ahayd iyo dee kan dambe oo iyaduna dee maxamed muxiyadiin iyo axmed shaakir iyo sharaxan dambe imaka sheekh maxamed cali aadam uu leeyahay intuba beydka siday ku sharxeen waxay ahayd hadal hore oo hadalkan imakaan ka soo baxnee tafsiirka saxaabigu inuu marfuuc yahay iyo xaakim kalaamkiisii ayay kuba qabteen oo cibaaradooda waxay noqotay ana waa saan ku laqbay waa dee siday kutubtii kuba sugnayd wa qaala laa min qaa'ilin madkurin oo waxaa kaloo waxyaalaha marfuuca kamida markaas dee ayaa soo socotay wa qaala markaa xaakim wuxuu yidhi macnaa laa min qaa'ili madkurin laa yakuunu marfuucan dee waa alqowlu masalan almadkuur waa qaa'ilu markaa mithaal ay soo naqliyaan oo kale laakiin waxaa jirta kolley imakana dee ciddii aniga ashridada ay dhegaysatay beydku macno kaluu dee yeeshay kolleyna ay shuruuxdan isku raaceen waa kolley meel igu taagnayd bay ahaydoo waxaan doondoonay bal sharaxii suyuudi lahaa in la helo kole xajkan dhoweyd mooye xajkii hore ayaa waxa weeyaan laysoo waxaa jirta sharax uu leeyahay albaxru aladii zakar la yidhaha muurka horeba sheekha waxa laga hayaa ma dhamma intiiba qadarkii dee la hayay baa la madbaceeyey laakiin nusqada maan heline waxaa laysoo taswiiray dee madiina ayaa layga soo taswiiray bal intan beydkan wixii uu suyuudi ku sharxay oo dee safaxaadkii beydka uu kuba sharxay si fiicanna uba sharxay marka arrinku waxay aydun sida alfiyada ciraaqiya muqadimada ibnu salaax iyo kutubtii ku sugan oo beyd kasta laysugu xidhay beydka hore loogu xidhay shuruuxda oo dhamme ay ugu xidheenna arrinku ma aha marka waa masaladan aan sheegayo markaa waxay laqbadii isu rogtaa ma macnii beydku uu noqday waa hadal ka go-an hadalka xaakim oo dee wakhasa fii khilaafii kamaa xukii shadriga hore kuba sugnaa aan kuba xidhnayn asal ahaani nooc gaara oo wa qaala ay wa min almarfuuci marfuuc wixii xukmu rafci lahaa ka mid ah qaala ayaa ka mid oo laa min qaa'il madkunin ku qaa'iloo la sheegay ujeeddadu la yidhi dee fulaan la yidhi ama ciddii qaa'ilka lahayd aan xaggiisa ka ahaane qaalo keliya un faacilkeedu la soconaya ciddii tidhi marka ay dhacdo khaasatan khaasba haba noqoto si alfiyada ciraaqi nooguma sugane ayaa ka mid oo bal markaa beydka qolooyinka dee ashradayd kolley maahayn beydku waa saadee shuruuxda kuma sugan sheekh maxamed cali adanmakiisa kuma sugan waana beydkii on dee sidiisii ama asalkiisii bal marka aan la helin kolley kitaabkana waxaad moodaa nuskhooyinka laga madbaceeyey meelo qaarkood ee khaasatan shuruuxdao dhammi nuskhada laga madbaceeyey waloo la leeyahy imaka dee nuskadii makhduudka waysa meelo qaarkood dee nusko yarta qiimaha laga madbaceeyo meelo aan u dambaysaba oo kolley aan shaki ku jirin suyuudi kalaamkiisa inaanay sidaasi uba dhicin kitaabkana inoogu iman doonto suyuudi iyo nawowi kalaamkiisa laakiin asal ahaan aan ka dhici karin oon arki doonaa jirto oo ah malaa nimankii kitaabka faraha kusoo kala qortay ee nusqa wax tabdiil xaggooda iyo taqyiir kaba dhacday aqoontoodii iyo cilmigoodi iyo kutubtoodii kale sidaa kuma sugnayd midna ama kutubtii ku sugnayd ee kale aan waafaqsanayn waa jira halka muctarifka iyo mukhtalifka bal marka waxaan leeyahay qolooyinka dee cibaaradaydii ahayd ee taasaysayo kolley hadalku dee waa saa shuruuxda ay kuba sugnayd baa qowlkayga ahaa ama si dee ay tirmisii markii ugu horreysa aan kuba aragnay intii ka dambayse laakiin macnuhu maaha waa nooca gaarka oo qaaladuna saasa macnaheedu noqonaya almaqduucu maqduuci waa noocii sideedaad ee anwaacdii xadiidka kaba mid ah in marfuuca iyo furuucdani waxay ku xidhnayd un mawquufkiiyo marfuuca inu soo maray oo dee nooc gaara may ahayn marka haddaba maqduuci kii dee isagu bal magacan iyo wixii loogu magacaabay baan arki doonaa wa jamcuhu isaga jamciisu almaqaadicu maqaadic weeye iyo walmaqaadiicu maqaadic oo macnaa almaqduuc waxaa lagu jamciyaa almaqaadicna waa lagu jamciyaa ya-da la gooyo almaqaadicna waa lagu jamciyaa almaqaadicoo ya-da la sugo kolley jumhuur lbasriyiin qowlkooda weeye oo in ya-da saa loo daayo sida almusnad iyo masaaniid oo kale iyo maraasiil iyo wixii baabkooda ahaa in kuufiyiinta iyo jermin in la idhaayo basriyiintii ka mid ah ama bacd albasriyiinna goynta ayay iyagu kuba tagaan ama ay dee baneeyaan kolleyna waa ikhtiyaarka ibnu maalik oo kale waa sidaa ibnu maalik doorto dee waxa weeyaan ya-da in almaqaadic ba la yidhaaho laakiin jumhuur basriyiin baa qowlkooda almaqaadic ama deesan wixii dariiqaas ama istilaaxooda ama isticmaalkooda u ahaataa ama ama nidhaahno qiyaaskoodii haddaba almaqduuc waxaa lagu jamciyaa almaqaadic ama almaqaadic sida mursalkaba maraasiil iyo maraasil ama musnadkaba masaaniid iyo masaanid ay u noqon wa huwa haddaba maqduucu almowquufu kii ku taagnaa weeye ama lagu joojiyey ee aan la dhaafin cala ataabiciyi taabicigii lagu joojiyey qowlan lahu aw ficlan sawaaun kaana dalika qowlan lahu ama waxaa lagu taagay isaga aan la dhaafin hadal uu leeyahay ha noqdo oo halaba yidhaaho saciid ibnu musayib ayaa saa yidhi ama xasanulbasri ayaa saa yidhi ama ficil taabicigii leeya haba noqdo sia iyadoo la yidhaahdo dee markaa maxamed ibnu siriin baa saa sameeyey ama fulaan oo kaleoo taabiciintii kamida saa sameeyey adigu waxan ama qowl taabici leeya ha noqdo ama ficil haba noqdee kol haddaan isagii la dhaafin oon saxaabigii la gaadhsiin ama intaa intii kaba sarraysay waxaa lagu magacaabaya almaqduuc baa la yidhaahaa baltaaba weeye waistacmalahu wuu isticmaalayoo maqduuca weeye cibaaradan ama lafdigan almaqduuc ashaaficiyu shaafici uma adabaraaniyu shaafici dabadiina dabaraani axmed ibnu suleymaan imaamka macruufkaee macaajimtii shahiirka ahayd lahayd saddexa mucjam iyo kutubta kaleba lahaa waana imaam mucamar uu ahaayo boqol sannadood iyo toban bilood baaba u dhaafay laba boqol iyo lixdankii buu dhasho saddex boqol iyo lixdankiina waa dhintay brani ayaa waxay u isticmaaleen fi lmunqadici munqadic ay u isticmaaleen bal isticmaalkoodu haynoo dambeeye horta noocan anwaacda xadiidka ay kuba soo dareen ee maqduuc lagu magacaabaa sidaa u inoogu tacriifiyeen waa taabiciga hadalkiisii isaga ku taagnaa ama ku jooga isaga aan dhaafsanayn ama ficilkiisii isaga uu lahaa taabicigi ayaa waxaa lagu magacaabayaa maqduuc haddii uu bal xukmu rafci yeesho si isagoo dee bal maalan yidhi yarfacuhu ama marka la soo gaadhay waa taan soo maray oo waa wax dhaafsantaasi ee wixii isaga qowl ukiisa ahaa ama ficilkiisa ahaa kaas waxaa lagu magacaabayaa maqduuc baa lagu magacaabaya haddii in saxaabiga qowlkiisaoo kale dee waatan xagga usuulkana macruuf kuba ah culimada qaarkood ha loo tiiriyo inaanu qowlku xujo ahayn laakiin taasna idlaaqeeda maaha sida shaafici oo kale haddii loo tiiriye adiladan bal usuulka ha laba yidhaaho adiladaa la iskuba khilaafsan yahay haloguma dare uu kaba mid yahay taasi hadday tahay maqduucu waa ka duwan yahay horta oo dee waa axad muslimiintii ka mida qowlkii weeye ama ficilkii weeye oo isagu halkaa xujo ma aha ee waxay haddaba siuu khadiib yidhaaho culimmada xadiidku maqduuca ay ugu soo daraan halkan isagoon dee ahayn ficlan xujo aan ahayn oo axad almuslimiin qowlkii ama ficilkii uu yahay ee dadkii taabiciinta ahaa iyagoo quruntii mufadalada ahayd kuba sugnaayoo qarnigii saxaabada kuwii raacayaba ay tahay bal aqwaashooda iyagu ay leeyihiin dee haddii kolbaaba aqwaashaasi ay faafaysaa iyagii ama iskuba raacayaan oo ay ijmaacba noqon kartaa kolbay dee masaa-ishii laba qowl saddex qowlun ay yeelanayaan bal dee waa si aqwaashoodaas iyo ijtihaadaadkooda dee waxa weeyaan wixii la doonayay loogaba doorto oo haddii dee ay qowlkoodu ijmaac noqdona dee in la raacay meeshii noqon haddii bal matalan nooc ay jirto iyagoo laba qowlun u kala fadhiistay oo dee halkaa ay soo gasho dee halkii arrinkii xagga usuulka oo ixdaatu qowlin thalit ma kharqi buu ijmaaci u yahy mise taasoo kale maaho la yidhaaho waaba kharqi lilijmaac si aan aqwaashoodii loogaba bixin loogaba doorto taas bay tahay laakiin sideeda dee xujo uma aha bal umuurahaasay u soo arooriyaan taasi iyada waa mid arrinta kale inoo jirtaana waxa weeye anwaacdii aan soo haynay marfuuc iyo mowquuf iyo maqduuc baaba inoo dambeeyey musnad iyo muttasil iyana waan soo aragnay anwaacana waa dambeeyaan marka anwaacahan inoo dambeeya waa taa aan nidhi saddexdii qismiye waaweynaa unbay hoos gelayaan ee wax gaara maaho aqsaam cusub oo inoo timi maaha haddaba markaa iyagaa waxay u kala baxayaan wax dee matniga sifaadkiisa ah oo matniga uun la eegayo sanadkiisii aan la eegayn markaa sanadkii hadduu mutasil iyo haddii kale waa isku mid uun ee dee matnigun baa la eegayaa oo markaasuu matnigaas uu tasmiyada kolba wuxuuye ku mudanayaa kuwaas maxay noqon marfuucii oo kale mowquufkii iyo maqduucan aan haynaa waa sifaadka matniga iminka waxaan eegaynaa kalaamkan yaale saxaabi baale ama ficilkiisii maqduuc baan ku magacaabaynaa marka xaggii sanadkiisa ma milicsanayno hadduu sanadkiisu xidhiidho iyo haddaanu xidhiidhinba magacii waan haysanaa maqduuc ahaa marfuuc iyo mowquufkuna saasaan ku soo aragno xadiidkii hadduu rasuulkii ilaahay qowlkii ama ficilkii ama sunnihii yahay oo rasuulkii ilaahay la gaadhsiiyey ama sanadku ha xidhiidho ama yaanu xidhiidhinba eh marfuuc baa la odhanayay mowquufkuna saasoo ah markaa waa sifaadka matniga ee markaan sanad musnadkiiyo eegno waa tan la milicsanayey xaggii sanadka oo haddii aan sanadku xidhiidhin magacan laguma magacaabayn mutasilka haddaan sanadku xidhiidhin magacan laguma magacaabayno iyaga sanad baa la eegayey oo kuwaasna sifaadka sanadkay ahayn munqadaca inoo soo socday iminka halkana inoo taalaana saasoo kale weeye amaa saxiix iyo xasan iyo daciif marka la yidhaah waa sifo ka dhaxaysa mushtaraka ahoo sanadkii iyo matnigiiba ka dhaxaynayso matnigana waa lagu sifeeyaa saddexdaba sanadkana waa lagu sifeeyaa saddexdaba san horeba usoo aragnay bal umuuraha taasi waa mid arrintan kale uu sheekhu inoo sheegay raximah ullahu tacaala waxa weeye maqduucu waa kalaamka taabiciga iyo ficilkiisii laakiin maxaa dhacay oo a'immada qaarkood ka dhacay iyagoo kalaam taabici ka hadlaya ama ficil taabici ka hadlaya inay ka cabireen munqadic kaba cabireen oo bal iyagoo meetaa ka hadlayne maqduucii cibaarada intay isilaaheen oo maqduucii lafdigan ay soo qaateen ay u isticmaaleen munqadici matalan shaafici oo kale bal matalan xadiis axaadiista kaba mida ayaa wuxuu kaba cabiray inuu yahay maqduuc waxaana u jeeday sanadkiisa ayaan xidhiidhin oo waxay ka dhaceen dabaraani oo kale isaguna saasaa kaba dhacday oo sanadkiisu xadiis aanu xidhiidhin hayoo dee markaa xadiis marfuucaba noqonaya ayuu cibaaradan maqduucu isticmaalay shaaficiya kalaamkiisa waxay ku tawjiihiyeen istilaaxu intii aan u sugnaan ee culimmadu aanay umuurahan ee istilaaxaan ugu sugnaan maqduuca aan lagu khaas yeelin taabiciga qowlkiisa iyo ficilkii inay xagga go-itaan waxay go-aan oo macnaha guud ama ishtiqaaq guud waaba isu imanayaan ishtiqaaqa guud waa isu imanayaanoo mid kasta go-id baa imanka meeshii taal munqadic waa kii munqadic iyo maqduuc oo kale isagana noocii dee inqidaaca waa jira markaa taasi ugu magacaabay lakiin dabaraani kolley istilaaxu markaa wuu caga dhigay ama waa sugnaaye bal waa isticmaalay dee waana la arkay sida imaam bardiiji laydhaah ama bardaci laydhaahoo kaleo la arko in mar dikrigiisu inoo yimaado oo isagu tan cagsigeeda oo ciraaq baa yidhah qultu wa cagsuhu istilaaxu lbardaci oo manaa kan cagsigiisa waxaa istilaaxa bardaciyo isagana maxaa la arkay isagoo munqadac yidhi oo munqadaco lafdiguu isticmaalay muxuu u jeedayna maqduuc buu ujeeday noocan aanayno kalaam saxaabi ama kalaam taabici waa taa cagsigeed shaaficina eeg maqduuc buu isticmaalay lafdigana munqadic baanu ujeeday nooca inoo dambeeya ama indabaraadna saasay ahayd bal markaa ama istilaaxaan sugnaan ama istilaaxii baana ku socon bay kala noqonayaani istilaaxu munqadicuna waa sifaadka sanadka maqduucuna waa sifaadka matniga bal markaa taasba weeyo waistacmalahu shaaficiy wa dabaraani fi lmunqadic halkan sharax waa haysataane wuxuu ida taala ama inta ugu dambaysa intan kuba qabtay oo min madaani lmowquufi walmaqduuc ujeedadu axaadiista aynu soo marree mowquufka la odhanaya waa saxaabada kalaamkooda iyo ficilkooda iyo maqduucana kalaam taabiciya kalaam markaa in ficilkii meelaha loo filayo waa meelaha inta badan ay kusoo noqnoqodo ee inta badan bikasra uugu jiro looga qasto waxaa kaba mid ah musanaf ibnu abi shayba wacabdiraaq cabdirazaaq weya ibnu abi shayba iyo cabdirazaaq labadaa imaam labadoodan kitaabee labadaba musanaf la yidhaho kol kolkaa cabdirazaaq jaamic baha laba yidhaaho labada kitaabba waa madbuucba bal kitaabkan dee mala cabdirazaaq walow dee isba uu leeyahay dabco tacliiq uu jiro oo axda culamaai hunuud bal markaa uu tacliiq uu kuba leeyahay musanafka ibn abi shaybe intan dambe waa dabacaad kale aad baa loo taxaqiijiyo maxamed cawaamana dabco dhowr iyo labaatan mujalladuu soo saaray iminkana dabco ka dambaysay oo dhowr iyo tobanee laakiin muxaqaqa waabay jirtaa oo dhowaan iyadna soo baxday ka cabdirazaaqna waa tira waa laba kitaabo madbuuca waxaa kaloo oo wuxuu leeyahay aad bay ugu soo noqnoqotay axaadiis marfuucinaha kuba sugnaatee kalaamkii taabiciinta iyo kalaamkii saxaabada iyo afcaashoodi iyo taas ibnu jarir iyo ibnu abi xaakim iyo ibnulmundir tafaasiirtooduna dee iyadna aad bay uguba jiraan waxaa kaloo sakhaawiyo halkan kordhiya muwada'a maalik oo kale aad baan ugaba helaynaa mawquufaadka iyo maqduucaadka saciid ibnu mansuur sunantiisa inta laga hayo lama wada hayee bal iyaduna mawquufaad iyo maqduucaad badan baa kuba jira awsadka ibnu mundir oo kale ibnu abidunya ninkan la yidhaaho kutubtan kala duwanee badanee uu leeyahay oo kolay dee malaa tiradeeda inta badan tarjamadiisa a ku arki kartaan wax fiican oo wax badanna way kasoo madbaciyeen imanka jamain aa ku arki kartaan tarjamada uu ku leeyahay siyar aclaam nubala bal kutubtiisana way ku badan tahay mawquufaad iyo maqduucaad oo ujeedadu meelaha ay aada ugu soo aroorto kutubtaas baa kaba mida mursalku wuxuu u baahan yahay inuu gaar ahaan isu raaco almursal wallahu subxaana wa tacala aclam